ayaa markii u horreysay ka hadlay muddaxileedkooda oo dhammaanaya bisha tobnaad ee sanadkan iyaga oo xusay in aanay jirin wax digreeto ah oo loo keenay oo lagu kala dirayo hadalkani ayaa imanaya xilli somalilan gudaheeda ay ku soo xoogaysanayaan doodaha ku aadan waxa laga yeelayo xubnaha guddida doorashooyinka ee wakhtigoodu dhammaanayo wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahani ka waraystay guddoomiyaha guddida doorashooyinka somalilan maxamed axmed xirsi geelle waxaana ugu horreyn weydiiyey siday u arkaan dhammaadka muddaxileedkooda
runtaa waktiga xilka xil kasta oo qaranba muddo ayuu leeyahay kolka commishnkaas ka mid ahaa mudadiis muddo shan sannadood inay xilka hayaan waa runtaa ugu dhammaanayaa bisha octoobar sagaal laatankeeda ayuu ku egyahay oo ah maalintii xilka lanoo dhaariyey dabeetna waxaa jirta wuxuu ku soo hagaagay xilkaa dhammaanaya wakti ay hawl aada u culus oo aada u far badanna ay socoto oo aan u diyaargaroobayno diiwaangelintii codbixiyayaasha oo ay ku xidhan tahay doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamankuba dabeeto talada ayaa ahayd markii aada laisu weydiiyey xukuumadda komishinka axsaabta qaranka ilaa qaanabixiyaaha inta laisu weydiiyey in muddada commishinka tiyo la aamusay yihiin aanu saa ku dhammaanine laga sii diyaargaroobo oo waktigooda maarata bil ka hor lasii gaadho go-aan wax laga yeelayo haddii la bedelayo iyo haddii iyaga lagu soo celinayo intaba in go-aan laga gaadhaaba taladu ahayd runtii dabeedna tiin baa madaxweynuhu uu fulinaya imika dabeedna dadkii soo magacaabaya uu u qoray waraaqihii in ay dib soo magacaabaan laakiin wax dekreeto kala diradaho inaga lanoo kale runtii ma jirto de hawl baa socoto gacanta lagu hayaa hawshana saana u daayacmin ayaa go-aanka madaxweynuhu u gaadhay in dib loo soo magacaabo guddida doorashooyinka qayb kala duwan baa soo magacaaba axsaabtu xubnay ku leeyihiin madaxweynuhu xubnuu soo magacaabaa guurtid xubnay soo magacaabaan wax stakeholders la yidhaha jira ama daneeyayaal isla markaana guddida doorashooyinka inta badan ay ka kala yimaadaan innaba xidhiir midikale soo sameeyeen maadaama idinkii aad gacanta ku haysan hawshii ma ka kubanteen arrimahaas orda go-aanka iyo kaale cidda ay soo diranayaan marka horena markii la magacaabiya nagalama tashane waa lanoo sheegay in lanoo magacaabay iminkana runtii arinta kamanaaba hadlina anagu hawsheedii baanu ku jirnaa komishan ahaan oo inteeda baa naga badanba run ahaantii oo iminka ilaa bisha sagaalaatanka oktoobar waxaa noo qorshaysan howl maalmeed maarata aada cidhiidhi u ah hawshii baanu ku jirnay iyo qorshihii iminka toddobaadkii dhawod waxaanu ka nimid safar aanu ku tagnay addis ababa oo aan la kulmayna hay-adaha caalamiga ee nala shaqeeya oo commishinkao dhan iyo shaqaalihiisba ay wada tageen muddo usbuucan aanu ku maqnayn oanu sii dhigayna qorshaha lagu shaqaynayo haddii xubnahan commishinka iminka ay sii joogaan iyo haddii aanay sii jooginba qorshihii commission ahaan lagu shaqayn jiray waa doctor shirwacow arrintu cidda joogta meesha maaha waa hawsha taalla ayaa muhiim ah kolkaa taas commission ahaan markaynu commission lena xubnaha kama hadlayno waxaanu ka hadlaynaa hay-adda commissionka la yidhaha kolka qorshahaasaanu sii wadnay waxaa kaloo noo qorshaysanoo isna meesha ku jira in aanu safar ku tagno gobollada u kala baxno oo soo qiimayno goobaha ay ka dhici doonto diiwaangelinta iyo doorashooyinka waxaal wax badan baa isbedela kulba goobo annaga aanu leenahay noo dhisin runtii ma jiraan qaar waanu kareysannaa qaar guryaha dowladdaanu maarata isticmaalnaa waxaasna si isaanu usoo qiimayno waxaa tilmaantay in shaqo badan oo culusayd intaallo islamarkaana haatan mid aad bartala kaga jirtaan mudaxileedkiina saynu ka warqabno waa dhammaanaya oo iminka gabaabsibu ku dhowyahay siadu aragtaan muddadiina dhammaanaysa iyo shaqadaas aad haysaan
anigu shaqada waan sii wadaynaa maadaama qofku xilka hayo wixii komishinka dambe qaban lahaa waa lasii fulinaya sababtoo haddii la daayo dib ba u dhacaysaa wax ka maqlan bay ahaanaysaa geb ahaanteed kolka meesha baraan ka tegaya maxaa iga galay meesha ma taallo howlmaameedka sidii walaa intii hore si kasii badanba ayaanu usii wadaynaa ilaa ama commishinka dee la soo celiyo ama cidda cusube loo magacaabo aanu ku wareejino wixii oo dhan oon qabyo lahayn geesta kale haddaynu guddoomiye eegno dhowaan somalilan waxaa imi qaadhaan bixiyayaashii amaba hay-adihii iyo mas-uuliyiintii ka taageerayay somalilan arrimaha doorashada haatanna waxaad carrabaabtay in aad safar ku tagteen magaalada adhisababa ee waddanka etoobiya maxaad ka wada hadasheen qaadhaan bixiyayaasha waxaan ka wada hadalnay maalgelinta ay ku samaynayaan diiwaangelinta codbixiyaha iyo doorashooyinka labadaba kolkaa runtii aad bay diyaar inagu yihiin qaybtooda way soo diyaariyeen dowladdana qaybtii kusoo hagaagaysa waa loo sheegay iyadana iyaduna diyaar bay la tahay wasiirka daakhiligu wuxuu noo sheegay in lix malyan oo dollar baa kusoo hagaagaya dowladda intiiba uu diyaariyey wasiirka madaxtooyadu staansileg buu noo sheegay kolkaa waa laisku waafaqsanyay dhinacii dowladda iyo dhinacii qaanaanbixiyaashaba maalgelinta diiwaangelinta codbixiyaha iyo doorashadaba somalilan waxaa qorshayseen laba doorasho ay mar wada dhacaan sidii ay golaha baarlamaanku ansixiyey madaxtooyada iyo weliba golaha wakiilada labada doorasho muddooyinka waxaa soo baxaya in kala qaaditaankaygii dadka qaar ay ka hadlayaan ma wada qabsoomi karaan maad umalaynaysa mise in la kala qaaday noqonaysa way wada qabsoomi karaan haddii go-aanka saa lagu daysto anoo komishanka labaduba waxay dhammaanayaan bisha lixaad laba kun iyo shan iyo tobanka qorshaha komishanka imika waxa weye taas baan noogu talagelaynaa waa la kala qaadayaa iyo waa la isku go-aankaya runtii ma aha laakiin qorshahaygu waa ku talagalka labada doorasho inay nagu soo socdaan weeyaan wixii go-aanka kaa ka duwan dee waxaas la qaadan doona daneeyayaasha kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha